shirkadda warbaahinta idaaha news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqa ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
saaxiib ayaan laba mahadsan tahay abaare toddobadii oo subaxnimo saaka degada magaalada boosaaso waxaa soo galay markabka nawaal two oo ka soo rartay degada mukulla ee dalka yaman taasi oo laga diray magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya markabkan waxa uu waday qaxooti soomaaliyeed oo gaaraya laba kun oo qof kuwaasi oo ka soo cararay dagaalada iyo duqeymaha culus ee ka soconaya dalka yaman dadkani dhibaato aada u daran ayay lasoo kulmeen intii ay doonta soo saarnaayeen run ahaantiina waxaa laisdhihi karaa waa markab ay dad aada u badan ay saarnaayeen laba kun oo qof ciriiri iyo dhibaato kalena waa ay lasoo kulmeen ayaan la saaxiib xamso waxaad ka mid tahay wariyaasha ku sugan magaalada boosaaso oo xilligan ku sugan dekada bal ka waran xaaladda dadkaasi haddii aad markabka dushiisa ama gudahaba u gasheen saaxiib hadeer waxaan ku suganahay markabka actiif hoostiis ayaan taaganahay dad aada u xanuunsan ayaa laga soo dejiyey hadeer gaargaarka laamaha caafimaadka ayaa xarumaha kala degsan ee caafimaadka ula orday runtii mas-uuliyiin ka tirsan dowladda puntlandna waa ay ku sugan tahay goobta dadkan dhibaato aada u daran ayay lasoo kulmeen intii ay doonta soo saarnaayeen